sabuuraddii boqol afartan iyo labaad anigu codkaygaan rabbiga ugu qayshadaa oo codkaygaan rabbiga ku baryaa oo hortiisaan ku cawdaa oo dhibaatadaydana hortiisaan ku muujiyaa markii naftaydu gudahayga ku itaal darnaatay waddadayda waad taqiin jidka aan ku socdana dabin bay iigu qariyeen bal fiiri xaggayga midig oo bal arag waayo nin yaqaan ma jiro meel aan magan galo ayaan waayey ninna naftayda dan kama leh rabbiyow adigaan kuu qayshaday oo waxaan idhi waxaad tahay magangalkayga iyo qaybta aan dalka kuwa nool ku leeyahay qayladayda dhegayso waayo aad baa hoos laygu dejiyey kuwa isilciya iga samata bixi waayo iyagu way iga xoog badan yihiin naftayda xabsiga ka soo bixi si aan magacaaga ugu mahadnaqo kuwa xaqa ah ayaa igu hareeraysnaan doona waayo wax badan oo wanaagsan baad ii samayn doontaa